kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna ee wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan soomaaliya waxaa ka socda dagaal ballaaran oo ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ay kula jiraan ururka al-shabaab oo qaar badan oo culammada soomaaliyeeda ay aaminsan yihiin inuu yahay urur xambaarsan fikrado dhinaca diinta ku qaldan oo ay ku gaalaysiinayaan dadka muslimiinta ah dhiiggoodana ku bannaysteen howlgalkaasi militari waxaa dhinac socda dadaal dowladda soomaaliya ay ugu jirto in culummada soomaaliyeed ay door ka qaataan ciribtirka xagjirnimada soomaaliya dhowaan ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya kulan uu magaalada muqdisho kula yeeshay xubno ka socday culummada soomaaliyeed wuxuu u sheegay in dowladdu ay qorshaynayso inay hirgeliso xafiis isku xidha culummada iyo dowladda si ay door uga qaataan wacyigelinta bulshada dhinacooda xubnihii culimmada soomaaliyeed ee ka qayb galay kulankaasi ayaa soo dhoweeyey tallaabada ay dowladda soomaaliya ku howlgelinayso xafiiskan waxaase su-aasha la isweydiinayaa ay tahay doorka culammada soomaaliyeed uga bannaan dagaalkan muxuu yahay waa qodobka aan ku eegayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka inta uu barnaamijka socdan shiiqa waxaa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna sheekh cabdiraxmaan bal marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waa dhowaaxay cola waa gartay marka mawduuceenan haddaan gudagalno waxaad ka mid tahay culammada soomaaliyeed wax badan kala socda arrimahan gobolka minnesota oo dalkan maraykanka arrimahan saameeyeenna wax badan ka shaqaynaya oo imaamka ah bal waxaad nooga warantaa marka ugu horreysa fikirkan xagjirnimada ah haddaan u noqono xagga dambe diinta islaamka halka uu ka soo galay si kooban bismillah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam ajmaciin fikirkan xagjirnimada ah de waa waa soo jiri jiray weligii oo hadda kiristaanka waxay ku xadgudbeen nabi ciise calayhi salaam oo yidhaahdeen waa wiilka ilaahay ama waa ilaah waa waa xagjirnimo oo qalloa diinta xaggeeda ka timid sidoo kale waktigii nebiga caleyhi salaatu wassalaam iyadoo diinta islaamka ay caddahay oo nabiga iyadoo cad uu ka tegay caleyhi salaatu wassalaam iyo saxaabadiina joogaan ayaa xagjirnimada bilaabatay oo uu ku yidhi ninkii ku yidhi nabiga caleyhi salaatu wassalaam icdil cadaalad samee uu ku yidhi nabiga caleyhi salaatu wassalaam marka xagjirnimada mar walba waa khatar saaran wadada toosan had iyo jeer ama waa laga gaabiyaa ama waa la dhaafaa waa laga gudbaa marka haddii nabiga lagu yidhi cadaalad samee yani cadaalad ma samaynaysid nabiga wuxuu yidhi caleyhi salaatu wassalaam way xaq faman yacdil in lam acdil aniga haddaan cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynaayo marka had iyo jeer marka wadada wasadka ah wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas wayakuna arasuulu calaykum shahiida wadada wasadka ah ee cadliga ee xaqa ah had iyo jeer waxaa khatar u ah in la xadgudbo oo la dhaafo oo qofka quluwi sameeyo ama uu gaabiyo oo diintii ku dhaqankeedii uu ka gaabiyo ku camalfarid labadaa khatar ay udhexaysaa wadada cadliga marka mar walba wuu soo jiray saxaabadii joogtaa waxaa la yidhi diintii adinka ku ciyaaray adinka diinta duminayo waa raggii ilaahay uu ammaanay subxaana watacaala saaiinta ahaa iyadoon islaam jirin islaam soo bilaabay ilaahay subxaana watacaala uu kusoo qaaday diintan ku ammaanay rabbi subxaana watacaala uga raali noqday janno ugu bishaareeyey ayaa la yidhi icdil icdil ya rasuul allah ninka dulkhuwaysra la yidhaahdo oo khaarijiga ah wuxuu ku yidhi icdil nabigu ayuu caaridayo icdil ya rasuul allah cadaalad samee marka quluwiga had iyo jeer marka waa jira had iyo jeer diinta waana khatar aada iyo aad u halis ah yani iyaakum alghuluwa fi ddiin uu yiri nabiga alay sla ka jira xadgudubka diinta fa inahu ahlaka man kana qablakum dadkii idinka horreeyey ayuu halaagay marka waa halaag jira had iyo jeer oo khatar ah in la ilaaliyana u baahan oo labada khatar laga ilaaliyo diinta wa wa waa gartay waanu soo noqon doonaa su-aalaha kale waxaan rabaa marka ugu horreysa dhegeysta ku jira qadka inaan soo geliyo dhegeysta magacaaga ku bilow halka aad nagala soo xiriirayso asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu olaad waa mahadsan tahay saaxiib waa ku mahadsan tahay barnaamijkan aadka u qiimaha badan ead mar walba kasoo daysaan idaacadda v o a da shiikha iyo adigaba aad baan idin salaamayaa aniga magacayga waa shariif cali cabdalla oo jooga wadanka kuwait shariif kusoo dhowow kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ayaa marti ku ah barnaamijka waa mahadsan tahay saaxiib waa dhowahay fikirkaaga marka ugu horreysa arrintan ama mawduucan aan ka hadlaynay ah sida dhalinyarada soomaaliyeed looga wacyigelin karo xagjirnimada mahadsanid saaxib waxaa looga wacyigelin karaa laba waxyaabood ayaa la samayn karaa waxaa looga wacyigelin karaa in laga dhalinyarada la sameeyo awareness badan ama wacyigelin badan la sameeyo looga loona sheego waddada qaldan ee ay ku socdaaniin inaanay ahayn wax wadda sax ah ay tahay waddo qaldan diinteenuna ay kasoo horjeedo oo diinteenu ka digtay waddooyinkaas oo kale qofkii mara inuu ku ku dhacayo halaag doorka waxaa qaadan karaa odayaasha odayaal dhaqameedka waxaa qaadan karaa shuyuukhda oo hadda la odhan karo dalkeena waxaa ay gacanta ugu jirtaa amaba inta badan ba dadkeena ay yihiin dad maxaan ku rahdaa diinta aada ugu dhegan oo diinta jecel iyo wanaag wanaaga sunada rasuulka iyo qur-aankaba oo dadka soomaalida waa dad yani dalka keliya oo boqolkiiba boqol uu yahay dad muslim ah marka waxaan or waxaan usoo jeedin lahaa wadaadada maadaama ay yihiin dadka gacanta ku haya iminka maamulka dalka in ay wacyigelin badan la sameeyo lagana wacyigeliyo dhalinyarada waxyaabahan xagjirnimada ay ku kacayaanin waxaan odhan karaa colaadow waxaa keena laba waxyaabood baa keena in dhalinyaradeenu ay had iyo jeer ku kacaan waxyaabahan diinta kasoo horjeeda ama waxyaabaha xagjirnimada midda midda koowaad waa jahal oo ah inaan dalkeena jahalku la degay talabaadna waa baahi jirta oo qofkii maaragtay baahidiisa laga faa'iidaysan karo oo inta la siiyo maaragtay waxyaabo lacag iyo maaragtay lagu waxyaa maaragtay fikirkiisa bedelaya marka waxyaabahaas lagaga faa'idaystaa dadkiina waxaa lagu sameeyaa maskax bedel baa lagu sameeyaa markaas intaas ay maxaan ku rahdaa waxaa odhan lahaa laba haddii la heli lahaa maxaan ku rahdaa dad gacanta ku qabto ama shaqa ay heli lahaayeen wacyigelin badan ay heli lahaayeen waxyaabahaas way dhaafi lahayn wayna iska dayn lahayen aad baad umahadsan tahay shariif cabdalla oo naga soo wacay dalka kuweyd sheekh cabdiraxmaan wuu ku maqlaya waxaan ka hadlaynaa hadda insha allahu tacaala sidee loola dagaalamaa quluwiga asalka fikirka quluwiga ah waxaa loola dagaalamaa run ahaantii oo wax kastana isagay ka dhashaan isagay ka dhashaan yani wax kasta oo dhib ah waxaa loola dagaalamaa quluwiga in culummada ay dadka waxbaraan oo wax u sheegaan dadka oo dadka lagu tarbiyayo diinta islaamka ee saxda manhajka saxda ah loo sheego waxa ay laga badbaadi karaa wax kasta oo qalooc ah ama dadka muslimiinta ah oo la lahayo ama dad aan waxgalabsan oo la dilo waxaasoo idil ayay markaa laga badbaadin karaa marka asalka waxay noqonaysaa in in fikirka asal ahaan loola dagaalamo oo si khatar kasta oo imaan karta shayga islaamka jihaadka waa jideeyey wixii kugu soo xadgudbay in laiska dhiciyo ilaahay waa jideeyey subxaanahu watacaala wasiilo kasta in lagula dagaalamo laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa fikirka see loo cilaajiya see loo daaweeya fikirka marka dadka ahlu cilmiga culummada daaweyn karta culummadana waa inay dadka diinta saxda la baraa lagu tarbiyeeyaa wadada saxda ah iyo inay wax walba u caddahay waxa xalaasha waxa xaaraanta ah inay u caddahay ayaa maaragtay la doonaya insha allahu tacala wabilahi towfiiq aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan dhegeyste kale ayaan qadka soo gelinayaa oo qadka ku jira dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso warka war magacayga waxaa waaye cabdikariim cali cusmaan waxaan kasoo hadlayaa magaalada bristol ee dalka u k cabdikariim kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mahadsantahay aadaan u dhowahay marka hore waxaan salaamayaa sheekh cabdiraxmaan iyo adigaba waa kaa qaadnay salaamullahi waxaan rabnaa bal waxaad fikirkaaga iyo marka hore dhiibo kadibna haddaad su-aal qabto sheikha aad weydiinayso fikirkayga waxaa waaye wuxuu ku saabsan yaha marka ugu horeya aan ku hormarayaa dawladda ayaa waxaan siinayaa talo oo isleeyahay wax badan bay wax ka bedeli kartaa habka lagula dagaalamayo qolyahan argagixisada ah oo al-shabaabka ah fikirkayga wuxuu yahay in meelaha hadda ay ay ka xoreeyeen al-shabaab in ay geeyaan culamo oo diinta islaamka si fiican u taqaana oo oo oo oo ilen haddii oo ciidamada la jebiyo waa waxay ka tegayaan ra'yigoodii ay ka tegayaan waxay ka tegayaan fikirkoodii ay ka tegayaan marka in fikirkoodii dadka ay uga tageen laga baabiyo oo culummada ay mataqaanaa ka wacyigeliso oo xaafadaha degmooyinka tuulooyinka meel kasta in dawladda taas ee dhaqaalo ku bixsan jeclaan lahaa in keliya aynan ku bixin ciidamada keliya aynan dhaqaalaha ku bixin inay ku bixiyaan wacyigelin guud oo dalka oo degmo kasta iyo gobol kasta ah inay wadaadada culammada oo diinta si fiican u taqaano oo diinta saxda ah oo mataqaanaa wanaagsan dadka u sheegteen ee mataqaanaa ay dhulalkaas geliyaan ayaan ka rajeynayaa dowladda ayadana aad baad umahadsan tahay haddaad su-aal qabto su-aasheeda waxay ku saabsan tahay sheekh cabdiraxmaan keliya ma ahan culummada dhan oo soomaalida ayay ku saabsan tahay sheekh cabdiraxmaan iyo culummada soomaaliyeed ee ee cilmiga diinta islaamka aada uga yaqaan o u yaqaan inay inay mataqaana sheeg ummadda soomaaliyeed u caddeeyaan nimankan al-shabaaba waxa ay wadaan inay qaldan tahay ay meel uga soo jeestaan dadkan oo fikradda qaldan oo diinta islaamka magaceeda iyo sharafteeda ku cayaaray ee waxaan jirin ku tilmaamay diinta islaamka marka waxaan dhihi lahay culummada oo sheekh cabdiraxmaan ku jiro iyo culummada soomaaliya meel kasta ay joogaan in ay ay kasoo saaraan mataqaana sheeg qodobo badan saasaan jir rajeynaya insha allah wa waa gartay aad baad umahadsan tahay su-aashaada sheikhaan u gudbinayaa horena barnaamijyo badan baan uga hadalnay culummo soomaaliyeed oo badanna way ka hadashay oo arrintaa way ka hadleen laakiin sheikhaan u daynaya bismillah alxamdulilah aada buu mahadsan yahay walaalka waxaan culummada runtii de way wadeen tawciyada ama wacyigelinta waa wadeen weligood culummada dadkan dadka qaarkoodna runtii waaba ku dhinteenba waa lagu dilay sida culummo badan maxamed tahliil ah maxamed tahliil waa lagu dilay calashi biyaha lagu dilay lagu toogtay waana ka hadalka uu ka hadlayay arrinkan waxaa la dilay maaragtay sheekh cabdiqaadir nurfaarax oo masaajid casar asoo ku tukanaa samaani jimcaha lagu toogtay dad culummo fara badana lagu laayay qaar badanna madaxa laidinka goynahaaba laleeyahay marka taasna waa cadaynta iyo kacelinta dadka ay ka celinayeen waxa kan culummo badanaana ku dhamaata oo ku tagtay manhajkan qaloocan oo shabaab ay ku socdaan waana manhaj qaloocan oo iyagana wuu halaagaya dadkana wuu halaagaya ummadoo dhanna wuu halaagaya marka waxaa loo baahan yahay in lala yani dadka loo sheego dhalinyarada fara badan ayaa ku khaldan oo moodaya inay sax yihiin dadkan marka ummadda in culummada ay aamusin oo ay hadlaan oo dadku ay diinta u sheegaan saxda ah waa laga maarmaan arrinkan manhajkan waa manhaj qaloocan waxaana tusinaa inuu manhaj qaloocan yahay dadkii culummadii waa ka bilaabay wixii la laayinayo yani culummada qaar khatar ku jira iyo qaar maaragtay iyo qaar la laayay intaba iyo ummadii soomaaliya oo dhan ayaa ku dhamaatay oo iyo wadankii oo ay sabab u noqdeen xitaa in intaasoo ciidamo ajnabi ay kusoo qulqulayaan oo laleeyahay shabaabaa lala dagaalamaya oo sabab ka dhigtay in maaragtay lasoo galo wadankao dhan wuxuu uxayiran yahay ama wadanka degidiisii iyo ammaankiisii iyo ummadii wuxuu uxayiran yahay iyagu uxayiran yahay marka iyagana sabab u ah in intaasoo ciidamaha maanta wadanka ay soo galaan ama maaragtay ay u yimaadaan iyaga dartood way xallin karaan waxay dhihi karaan war anagu madeni iyo walaalaheen dadkeenaan la heshiinayna oo waa dadkeenaan culummadinaan u noqonaynaa marka oo arrintaba halkaasi ku dhammaan lahayd marka waxaa u baahan tahay arrinkan dadka culummada inaysan aamusin aamuska faraha badana wuxuu keenaa dadkii inay uhaystaan inuu yahay dadka inay sax yihiin marka fikirka hala hala halaga hadlo inuusan diintii islaamka matalayn halaga hadlo inuu ummadii diinta islaamka ka fogeynayo halaga hadlo in khuduro badan wadankii uu halaagaya maaragtay halaga hadlo wax kastoo khatar ah ummadda ay soo ayay maanta uban khatar ugu tahay inay iyaga sabab u yihiin halaga cadeeyo inayna guul keenaynin iyo hal hala sheego insha allahu tacaala saasaan culmadana way u taagan yihiin insha allahu tacala waxaan rajeynayaa hadalkaas inuu hadal fiican yahay dadka la wacyigeliyo dowladdan ay diinta dhaqan geliso iyadu oo ay shareecada islaamka ka dhabaysa inay ku xukunto oo dadkii diintoodii iyaga ay u istaagto wa waa hagaag arrinta dowladdan dabagelaynaa waxaa dhowaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu la kulmay xubno ka mida culummada soomaaliyeed oo uu kula kulmay magaalada muqdisho xafiiskiisa wuxuu u sheegay in xafiis loogu talagalay xiriirinta culummada soomaaliyeed iyo dowladda in la sameynayo oo arrinta wacyigelinta bulshadana ay qeyb ka qaadan doonaan culummada uu ka codsaday xafiiska abuuristiisa sidee u aragtaa xafiiska waa muhiim waa muhiim jiddan waxaan ujeedaa waa runtii waa tallaabo fiican oo dowladda ay qaaday waana ku mahadsan yihiin laakiin tallaabadaa ka badana loo baahan yahay culummada waa inay noqotaa waxa yani tawjiihinaya oo hagaaya dowladda iyo baarlamaanka iyo waxoo dhan hagaaya waa inay noqdaan yani dadkii marjaca ummadda u ahaa inay noqdaan oo iyagu maaragtay aysan noqon wadaado un loo wato maaragtay ka magac ahaan loo wato ay noqdaan yani wadaado wax kuleh go-aanka iyo wadanka masiirkiisa kula waa inay noqdaan oo culummada la dhiga booska ay leeyihiin taasay keeni kartaa marka wax kastoo lagu soo gabanaya in marka tallaabada tallaabo fiican waayo aad laakiin hore in loo sii wadaa loo baahan yahay wa waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeyste kalean qadka soo gelinayaa ku jira qadka dhegeyste ku bilo magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa shaadiye ibraahim waxaanan joogaa magaalada hargeysa shaadiye kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waan ku dhowahay walaal adiga iyo idaacadda waa salaamayaa maxamed xasan colaad iyo idaacaddiisa si hawada waa salaamayaa sheekhana waan salaamayaa salaanta mid lamid ayaan hawada kuu soo marinaynaa bal fikirkaaga marka ugu horreeya ku hormarshaadiya horta waxaad moodaa culimada soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba inay ka gaabisay waxa ka dhacaya koonfurta soomaaliya iyaga laftooda in la ugaadhsanayo oo maalinta iyaga mid lagala dhex baxana ay hadlaan maalinta ummadda kala rogmanaysa inayna ka aamusan yihiin baad moodaa mideeda kale shabaab horta fikir baa dhisay in la sasa maaha marka shabaab la maqlo shabaab fikir baa dhisay fikirna wuu dumin karaa waa sidan anigu qabo waxaa la horta wanaagsanaan lahayd in dadka shabaab haysta waxaan waxu bedela horta in la tuso shabaabna waxa wanaagsanaan lahayd in laga soo hooyo dadkan ay gacanta birtaa ku haysato inkastoonay sidii waagii hore u xooga badnayd aanay u xooga badnayn oona mar waxay jirta calanka haddee kor u taagsan la daba jabayay in makasta waxaad moodaa dadkii inuu kasoo noqday marka horta ummadii dadkii hala tuso shabaab waxay kaga soo noqdaan mideeda kale shabaab inay dalkii ku soo noqoto oo ay gacantii ku tirsay ay kasoo noqoto waxaa hirgelin kara markaas kii ka yimaada lasoo dhaweeyo dee xasan daahira ways waynu ogeyna macabsi ha soo erido ama isaguba hayse soo dhiibo adihiisuu ku yimi waxaa loogu abaalguday in xabsi lagu daboolo boqol iyo toban silsiladood baa ka dambeeyey wuu soo hoyn lahaa tiina may dhicina isagiibaa meel lagu daboolo haddaba xeelad inay adeegsataa wanaagsan horta dawladdu marka haddaad fikir qabto ood shiiqa weydiinaysa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq magaalada minneabolis gobolka minnesota dalkan maraykanka ayaa barnaamijka marti ku ah haddaad wax fikir ood isleedahay shaadiye ahaan waad weydiin lahayd horta sheekh cabdiraxmaan aad baan u salaamayaa waxyaabo fara badan oo uu ka hadlayo geestiisa diyaasfaraha ana aad iyo aad baan u dhegaystay boqol goor waxaa sheekha weydiin lahaa ragga shabaab marka lagu leeyahay dumar fara badan oo ay qabaan baa waxaa jira hadlo yaryar oo iyagoo gashaantima ah kasoo baxsada dibadaha ama meel walba ka taga oo u taga ayaa jira ama ha guursadaan ama ciidankaba ha ku darsanaan diintu maxay ka qabtaa horta hablaha iyo dumarkaa dee ciidanka gelaya ilaan beri dhaweedo xitaa norway waxaan maqlayaa nin labadiisii hablaad u baxsadeen dhinaca suuriya qolada xagtiriinta kaasaan horta sheekha weydiin lahaa aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan wuu ku maqlayaa
waa mahadsan tahay maasha allah jazaka allah kheer aad iyo aad aad umahadsan tahay hadalkaada aadka u qiimaha badan runtii waanan kugu raacsanahay waxyaalo badan oo aad farta ku fiiqda sheegtay oo fikirkan shabaab la xiriira gabdhaha shareecada islaamka de gabadhu reerkeedii la joogta aabaheed iyo ehelkeedii la joogta mana safri karta maxram la-aan iyadoo maxram aan la socon shareecadu ma ogola inay safarto marka de inay iska safarto iska baxdo oo ciidamo ka qayb gasho oo ama ay gasho adventure gasho muqaamara ay gasho ooy dhul iska aad arrinkaa shareecada islaamka ma banaana in la iska guursado oo gabdhihii inta maaragtay meel la geysto taawiil loo samaysto oo ay ku biiraan oo halkaa gabdho badan iskaga safraan dee waa iska caddahay qof walba waa fahma shareecada islaamka inaysan ku banaanayn marka gabdhuhu waxaan leeyahay haddii ay diin idinku jirto ilaahay ka cabsado subxaana watacaala oo ha ka tegina waalidkiin iyo oon ogeyn oo iyo weligiini iyo gurigiini iyo asturkiini ha ka tegin arrinka marka waa arrin aada khatar u ah sidaad maqlayseen inay qaar u suuriya aadaan ama qaar meelo kale aadaan dawladda qof walba nabiga alay salatu salaam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati kulligiin waxaa tihiin dad wax la raaciyey waxaana mas-uul ka tihiin wixii laidin raaciyey dawladda meesha ay ka taliso wax kasta oo ka dhaco haddii ilaahay lagu caasiyo haddii qof lagu dilo haddii qof lagu biliqaysto iyadaa mas-uulka ah mudane xasan sheekh maxamuud oo mas-uulka nationka isagaa la weydinayaa ilaahay hortiisa subxaana watacaala marka waa in ma dhihi karo anigu ma aha tuutahaygi maaha adaa mas-uulka ah meesha wax alaala wixii ka dhaca adigaa lagaa rabaa ammaankii inaad u adkayso adigaa lagaa rabaa inaad cadaalad siiso adigaa lagaa rabaa diintoodii inaad ilaaliso kii salaad ka taga xitaa iyadaa lagu weydinayaa dawladda iyadaa mas-uuliyadda iskale iyadaa mas-uuliyadda iskale dadweynaha waxaa looga baahan yahay iyagana dawlad keligeed wax ma qaban karto dadka mas-uuliyadda saaran waa inay ka soo baxaan oo ay dadku aysan qarsan shabaab hadday ku hoos diraan ama maaragtay ay dawladda ku caawinaan ilaa dawladda waxay ku noqon kartaa dawlad in la adeeco dadkao dhan siiyaan adeeciddoodii oo siiyaan maalkoodii oo siiyaan dadaalkoodii oo siiyaan xooggoodii saasay dawlad ku noqon kartaa xoog leh aad baad umahadsantaha sheekh cabdiraxmaan su-aasha ugu dambeysaan rabaa inaan ku weydiiyo markaad fiiriso culammada soomaaliyeed doorkan uga bannaan ee aada sharaxaysay in fikirkan xagjirnimada la baabi'iyo dad kalaa qaba oo culummada dhaliilow qaba in culummada laftirkooda aanay isku meel ama isku dhinac wax u arkin oo fikrad ahaan iyo fikrado kala duwan oo dhinaca diinta ay qabaan oo qaar suufiye ah qaar salafa qaar ikhwaana marka waxyaabaha waxay leeyihiin marka ugu horeysa sooma habboona in culammada la mideeyo afkaartooda waxyaabaha ay isku diidan yihiin iyo waxyaabaha ay isan isku diidanayn iyo waxyaabaha diinta ku salaysan ay isku diidi karaan iyo waxyaabaha aan diinta ku salaysnayn ay isku diidi karaan marka hore in ayaga culammada muwaafaqo la dhex dhigo kadibna ay fikradaha qaldan wajahaan sidaaba habboon bay leeyihiin aragtidaada bismillah horta waa su-aal fiican run ahaantii fikirkan shabaab waa fikir ku dhisan waa fikir khaariji ah oo khawaarijtii dadka in la laayo ah qofkii kasoo horjeeda in la dila ah taas waa fikirka khaarijiga ah qadiiman wa wa xadiisan marka waa fikir ka wada duman wax oo dhan ba oo ka yani culummada markaa masaa'il badan way isku khilaafsan yihiin haddana saasay tahay isma laayaan isma dilaan way ka wada doodaan qaar badana ka tanaasulu fikir hadduu khalad yahay asalkana waa kitaabka iyo sunnaha siday salafka u fahmeen marka kitaabka iyo sunnaha wuxuu yahay standardkii ummadda dhan kale xukumaya fain tanaasactum fi shayin faruduu ilahi warasuul weligeedna culummada iyagoo kala gedisan haddana waa doodi jireen oo way ka doodi jireen waxay isku khilaafsan yihiin laakiin haddana saasay tahay iyadoo wada jiray wada shaqaynayeen hadda aniga xamaraan tegay hay-adda culummada oo sheekh bashiir axmed sara madaxda u yahay waa wada shaqaynayaan iyagoo kala kala gedisan oo laga yaabo waxyaalo badan inay isku khilaafsan yihiin dana way shaqaynayaano waa hay-ad dhanoo shaqaynayso marka taa yacni ilaa lays wada waafaqo dadko dhan hal meel isku noqdaan waxyaan la qabanin lama dhihi karo waa inay wada shaqeeyaan oo waxa wanaagga laga wada shaqeeya oo ummadda maslaxada u ah dadka yacni ammaankoodii iyo noloshoodii iyo daruuriyaadkoodii shanta ahaa yacni cirdigoodii iyo maalkoodii iyo nafsadoodii iyo dhiiggoodii in la badbaadiyo waa wax qof walba u baahan yahay marka taa way ka wada shaqeeyaan hadda waana ku midaysan yihiin ba culummada waana taana waa ku ammaanan yihin runtii shardi ma aha marka in la sugo ilaa ay isku hal fikir noqdaan ama isku boqol kiiba boqol shay ay ka wada mid noqdaan umana la helayo wax horey loo soo arkayna ma aha marka waxaa loo baahan yahay dawladda inay culummada empower garayso sheekh bashiir axmed salaadoon arkay oo hay-adana culummada madaxu ah waa iska lugaya meelihiisaasuu lugeynaya wax dawladda hadda ay maanta gaar ahoysiisay maaragtay ama wax ma jiro marka waxaa la rabaa in culummada la la tayeeyo oo la qalabeeyo oo laisku xiro oo laga shaqaysiiyo si dadka ay ay ay u gutaan dacwadooda oo ammaankoodii la suga iyaga laftooda aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegaystahana waa kaaga mahad celinaynaa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti ku ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka barnaamijkana waxaan uga hadlaynay xagjirnimada iyo diinta intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo